bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hamiinimo faa'iilaameelo bishiroogtan iyo solbanil daratanba weliba ha ka dhowaasana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada ee idaacadda raadiyaha baydhabo amiin fayle dhegaystayaal weliba waa hamiinimo sabte oo axadnaha galayta taariikhdan ayaa ka beeganta labaatii litoa bili lixaad ee juun sannadda lamadu kun iyo labaatii kowda qodobada dhegaystayaal oo ka barnaamijka dabagalka wararkiiyo waraysyada idaacadda raadiyaha baydhabo asiinka gudbii doonnaa haddii ilaahay raallo ku nagadiisiina dhugunsuu doontan weliba ku mid ahaa kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana ee guddoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed iyo weliba uuse ku qiibgelay munaasabad laku xusaay labaatiin lito juun oo laku qawaday magaalada baydhabo barnaamijkaasin gudbii doon dhegaystayaal munaasabadaas iyo mas-uuliyiintii kale xalay ku qiibgeli iyo khudbadooyinka oo markaasiyo ka jeediyeen munaasabadda saasoo kale dhegaystayaal qodobka kale oo ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysada idaacadda raadiyaha baydhabo asiinku gudbii doona saaxiibyaal weliba ku mid ahaa guddoomiyaha degmada baydhabo waan eh duqa magaalada mudane xasan maal axmed bikole weliba uu sii dhikeeyey xarumo caafimaad iyo weliba hanwal barasho oo markaasan ka talageliyay in iyo ku faa'idaysan dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada baydhabo barnaamijkaasin gudbii doon dhegaystayaal haddii ilaa raallo ku nagda saasoo kale qodobka kale barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiib yaal hasiin gudbii doonnaa isiina dhugunsuu doontaan weliba ku mid ahaa degmada buurha kaba ee gobolka baay iyo weliba geeka laku qowday kulung markaasaytii banaanbaxe oo laku xusaayay labaatiin lito juun barnaamijkaasin gudbii doona dhegaystayaal haddii laara laku nagada saasoo kale qodobka kale barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyaha baydhawaasin gudbii doona dhegaystayaal weliba ku mid ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo khudbad ka jeediyey munaasabadda labaatii lito juun weliba nuusku hadlaya xaaladda dalka taariikhda lahamar iyo weliba dhaliilaha siyaasiyiinta soomaalida ankakoesa qaar ku mid ah bulshada soomaaliyeed barnaamijkaasinku gudbii doon dhegaystayaal haddii laaraallo ku nagda saasoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya weliba uusa maamusay holgamiyaashii soomaaliyeed ee naftiyo iyo weliba dhiigshoon huri xorriyadda gobollada waqooyi weliba guud ahaan halgankii gobonnimo addoonka ee dalka weliban uusa ubax dhigay taalada dhagax tuur ee magaalada muqdisho barnaamijkaasin gudbi doon dhegaystayaal haddii laaraalo ku nagada saasoo kale qodobka kale barnaamijka sinkahayna oo weliba ku mid ahaa shirkigee kale kuwadii in magaalada muqdisho ku furma golaha wadatashiga qaran oo ku kooban ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo madaxweynaha shanta maamul goboleed ee gobolka banaadir iyo geeka baaqadi haddaba maata sababta barnaamijkaasin gudbidoon dhegaystayaal haddii laaraalo ku nagada saasoo kale qodobka kale barnaamijka siinkahayna weliba ku mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor iyo madaxweynaha jubbaland iyo weliba ogeeka deeranaa magaalada caasimadda ee muqdisho barnaamijkaasin gudbi doon dhegaystayaal saasoo kale shacabka magaalada muqdisho iyo shacabweynaha soomaaliyeed weliba dareensho ku dhiibdaan munaasabadaha maalimaha xuriyadda gaar ahaan labaatan lito juun oo markaasaytii geeka kow ata barnaamijkaasin gudbi doon dhegaystayaal haddii laaraalo ku nagda saasoo kale madaxweynaha somalilan mudane muuse bixi cabdi weliba uu sameel ka dhacwiin ku tilmaamay iyo gordara in magaalada muqdisho lankadabaal dega labaatan lito juun barnaamijkaasin gudbi doon dhegaystayaal haddii laaraalo ku nagda qodobadaas iyo qodobadii kale hanay ka horreeya dhegaystayaal oo ka barnaamijka dabagalka wararkii oo waraysa idaacadda raadiyaha baydhawaasin gudbii doona barnaamij soo saaraha waliba waa saaxiibkii xasan aadan khayre xasan jookar anoo maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiiro isna diraysa isla farsamada saaxiibkii xasan aadan khayre daayaa ka dhawaada dhugunsook iyo weliba badraroowka barnaamijka dhigininu dhegaystayaal mar kaliyo barnaamijka dabagalka wararkii waraysa idaacadda raadiyaha baydhabo waayahay dhegaystayaal hamiin fayle meloobi shinoogtan iyo sulbanana daratan basaaxiibyaal qodobkan ku horeeya uu ka barnaamijka qaadan la bowsayaa kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waan ee gudoomiyaha golaha wakiilada iyo weliba usugu qiybgalay munaasabad laku xusaay labaatii lito juun oo laku qabday magaalada baydhabo xalay munaasabadaas weliba saasoo kale ku qiybgalay maamulka gobolka iyo kan degmada bulshaweynta soomaaliyeed ee reer baydhabo iyo saasoo kale taliyaal ciidan yoan markaasaytii n ku horeyn meelasaytii ku hadli n maamulka degmada iyo gobolka iyo waliba taliyaasha iyo saasoo kale waliba meelasaytii ku hadlay kusimaha madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya
maamulka degmada baydhabo hadiiunana ciidan ninkawiinta runtii waliba ahaan shacabka degmada baydhabo ka dhagan ciida maylaraa kaalin wiin ku qaadadeen waana ka faraxsagna insha allaahu wali ciidan rajeyna maadaama waktaga yaa ariiriyata khudbadoogay wali ka gaabsadeeyaha hambalyo hambalyo guud ahaan soomaaliya shalay lahandhamada isiina geeka diyaaragnagadanin dhamatan dalka dalkiin xooga dalka laamaha ammaanka kala duwan eedeedanka mahanage waayo dad oo geeka sadii oo geekii oo lixdankii hataa geeka iyo onti indhamadanga diyaarangayn hata dhaxanga jarta runtii xilligan hata mayba hubaale unanta sharaftilanka baashalahayn laakiin iniyoo dhufeyseka jaran meele ka dhaxa moodahayan mayan baahanaa dhammaanteen iniyunu isara kacal iniyunu dib inis xurayn walaxmamoo arday hakabiiri oo arday dalka iyo dadka mugdigeli iniyunu arday isku xurayn markala dhallinyarada maya ardaynka baaqay ini arday garab surmaan dhammaan noocyada ciidamada oo arday ka hawlan hawlaha amniga may arday kastoo dhaliilay marar badan oo dagaaldhayroogi dagaaldhay aanan roogi inay arday garab istaag badan dhallinyarada iyo haweenkaba linku aragayn waana may falahay taana xurriyad hogdiin meeli guulooyinka iskaga dhaltay degmooyinka iska dhaltay geekaniisu xorriyadda isinka bakor maylin baahanya dhammaanteen inay arday ku dhiidhin wala hadda jar hogdiin wala hadda jara waan mogdin geliyu may horsurnyina tacliintii may horsuryina dhaqaalihii may horsurnyina may dharaye shaqadii aad hala batay maylin baahanya inayun arrinta ku dhiidhin maylin baahanya inay arday ciidamada la garab turum dhammaan shacab iyo ciidan baan u xurayn walaa xumo arday aadda ni ni hareerays insiin ogdin may eed eedan ka faraxsanaa sida aragday isin xusoo haytaan een lixdii koo guradii xornimada soomaaliya gaar ahaan gobollada waqooyi een hamiinadahaas oo dhanba kolley abladda isdaba jooga haala doonta isdaba roogi doonta may weelay kowdii luuliyo oo arday gobollada koonfureed oona ku jeednaya arday haddana kig iyo isku darkii arday lamada arday een maanta oo kale ayay ahayd markii gobollada waqooyiga soomaaliya ee loo yaqaanoy ama la oran jiray ee somaali british land eh, british somaliland ay xorriyadda ka qaateen gumaysihii ingiriiska ahaa maalmo yar kadibna waxay la midoobeen gobollada koonfureed ee loo yaqaanay italian somalilan oo ay markaasna halkaasi kowdii luulyo ee kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ay ku samaysantay jamhuuriyaddii soomaaliya labaatan iyo lixda juun ee markii xornimada qaadanka gobollada waqooyi oo gumaysihii ingiriisku qaadi mardhow shamberi kabacdina may indhamal dega doonee maalintii kowda luulyo oo ah maalintii gobollada waqooyi iyo gobollada koonfureed midoobeen iyo isku darkay waa habeen runtii farxad leh habeenkaasoo ah habeenkii xorriyadda ay qaateen gobollada waqooyi ee- ee soomaaliya ee sidaa ka warqabtiin oo loo sheegay gobollada waqooyiga ee ee soomaaliya siyaasiyintoodu waxay ahaayeen ku u horseeday midnimada soomaaliya ee kun sagaal boqol iyo lixdankii ee marka runtii waxaa caawa aan xuseynaa markii ugu horreysay ay soomaali xorriyad qaadatay ee qeyb ka mid ah ee dadka runtii u soo dhintay xorriyadda maanta oo qabriga ku sugan waxaan leenahay naxariista jannada allah ka waraabiyo ee waxaan kaloo rabaa halkan inaan ka xuso gumaysiga ee africa oo bilaawday berlin conference wakhtigeeda markuu ah kun sideed boqol siddeetan iyo afartii siddeetan iyo shantii taasoo maaragtay africa ee yurub ay ku heshisay inay africa qaab- qeybsato shirkaa markaa akhrisid taariikhda ee yurubta qorto waxay tahay waxaan u tegaynaa dad juhalaa ah civilized aan ahayn diintana waan u geynaynaa diinna ma haystaan marka africa marka ugu horreysay sidaas ayaa maaragtay lagu qabsaday oo lagu xoreeyey marka waxaan kusoo gabagabeynayaa waxaan leeyahay soomaaliya ha noolaato ee, farxaddan caawa ee ah maalintii habeenkii xorriyadda waqooyi galbeed waxaan leenahay eh, ha noqoto maaragtay mid isu keenta haddana mar labaad soomaaliya waxaan leeyahay guul iyo midnimo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waayahay dhegeystayaal weliba ku guda jirnay barnaamijka dabagalka wararkii wareysyada idaacadda raadiha baydhabo saaxiibyaal saas oo kale een, qodobka kale barnaamijka dabagalka wararkii wareysyada idaacadda raadiha baydhabo saaxiibyaal laasin gudbi doon walba usayaa gudoomiyaha degmada baydhabo mudane xa- xasan maal axmed biikoole weliba uu sii dhikay xarumo caafimaad iyo weliba hanugal barasho oo markaas lanka talagelay inuu ku faa-iideysan dadka barkacayaasha ee ku nool magaalada baydhabo haddaba meelashadii meelo xarmoon ee laka- dhagax dhiki weliba waa xaafada horseed ee magaalada baydhabo gudoomiyaha xaafada horseed iyo maamulka degmada unkumaadnagi in markaas isu fuliy mashruucan lanka talageliyay in bulshada dhibaateysan ee lanka faa'iideeyey
geedka may farahadninge een baaha jarti la dabooli ya farahadninge baahadan muddo badan aha jarti een geedka een may ilaahin kama hadayaan baahadii ha jarti inoo la dabooli ma haddi lamaad ma iska lee gudoomiyaha degmada baydhabo oo ilaahay suurta geliyo suuna baahadan inoo isu daboolo een waayo aradan mayn deganna dad ritaanese degan dadoo adb e degan dadoo community degan een mahaysanna oo loo daryeele mahaysan haabyaraadana mahaysan dadkan oo haafadan horseed degan een mahaysan si lahan degaya haafadan een baahadaasoo geeg hata la daboolahay oo gudoomiyaha degmadan ku horey mahaysan een mcn mahaysan dadku walbarashalaanga hayti mcn mahaysan isgoolna mahaysan baaha jarti hayti dadkan hata magaala haafadan hata horjararta horseeda lere deenamay degan sanatshaagna adb oo kale ritaanees dadkii oo diiwaanka nagadi wadanka oo ritaaneesti leeraaye dadkii kenya manaha laaka nagay oo wadanka diiwaanka nagadi degmada baydhabo iyo degan mahaysana walhaabyaraadoo daryeele mahaysana dadkaas walbarasho mahaysan dadka oo adbdi leeraa kaamate intaan noo saaran siisiin baarga haytan mahaysan yoona walbarasho mahaysan mcd mahaysan se oo communitada oo kale haafada oo kale mahaysan baahadaasoo geeka daboolanta yo farxaadninga oo maardeedan koreena dhibaato badanna ha jarti hati geek siisin argahay tan tan lidhiga hadhiki waay shagada tan bilaawti waay mayma haddii iska leehe gudoomiyaha degmada suusu maardeedan koreena usa een ogaadi baahada jarta een haafada horseed een gudoomiye een baahadan baaha jarti hayti een ha ku dhawaaw kulleyba alxamdulilah bulshada aafadda horseed iyadeeda kiinkamahad naga hayta si baahadaadan dabool ilaahay dabool koreedan daboole adma degdegaadan geysidi oo geeka bulshadanka faraxsanta bulshada geeka farxadee mal koobu koro waayo ma jaradhe daryeellaanga jarti dadka dhallinyarada oombo iyaalka aradanku koraay oo jiirka dambe walbarasho ma haysan amsiyan ma haysan inta bahaaw hayti oo dhowr oor dhimitira hayti dadka dhibaka hayti may leyni geeka gudoomiyaha degmada farmiin badan ayaa lahayinka dhibi bulshada geebaje shalduum iyadeeda kiinkamaha nagaan gudoomiye marlamaadi mirsadaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
maanta meel una dhagaxdhakahayna waa meel yani baahan haytee muhiim haytee oo shacabka degan iyo ciyaalka ka nool walbarasho baahan haytee baahan hay muxuu ahay caafimaad mcdkan iyo muxuu ahay iskuulkan dowladda dhisahayta gaar ahaan degmada dhisahayta waan ka faa'iidayna meelaha shacabka ku nool xaafadow markaan hindhahendhaynay fiirin xaaladda yani waxaa xaafadaas milaaradeen wiinadeen horan dareereen walbarasho injaran caafimaad injaran yaan ka talagalna in dhisa iskuul walbarasho iyo m c ed isbitaala daawo ka qaadaan waxyaalaha uu dhamaynana shaqadaa dhata in darka wala ka qobana oo madaxweynahan cabdilcasiis xasan maxamed gareen khayr allah siyaana faray oo yani muxuu shaqayn ummata madaxweynuhu muxuu ahay mid muddo badan ka dhawaaqaya ka midata howlogaaslay markaasa fulihayn howlogaaslay dardargeliyahayn waa muhiim waay shacabka in la shaqeeyo wallinqobada haddii mas-uuliyadda sheeradow in shacabka wallinqobado waa muhiim waay idaad isku roogto shacabkii oo muxuu afmaadan haysane jiidadan haysane biyan haysane walbarashan haysane waa mas-uuliyadda walmatalaas waxaa weye mas-uuliyadda walal iyo wal sharhaaye madaxweyne dalka ley xukuumadda ley gol wasiiri ley wayleya muxuu baarlamaan gudoomiye baarlamaan ley yacni muxuu ahay maamula ka dhisan maamulka wayna ka fadeeya awaamiirtaasi oo kale fulay shaqooyinkii limbahanahay oo muhiimka ahay maamulka dowladda wakiil wayankayi shacabkaankayi marka arrintuuna ka talagala taas hayti dantale maka ekaas insha allahu xaafadda hata geedka dhigahadhikahayna isbitaalka iyo muxuu ahay iskuulka waa xaafad yani baahan ahaytay baahday qabtay ahaytay muxuu ahay labada noocba ciidanka baahan ahaytay caafadaa horseed waay insha allah way rajeeyeen caafado kale to sagaala hirtibadiya talla kareeba yacni waa sagaal haafadood waay sagaal ka haafadood saasoo kale suubiya diirsiyaaniyo warweelaan haddii leedahay ilaahay idinkiis dadaalkaasa galaan waa arrin muhiim ah oo limbaahanyo marka eediyadaan ka faraxsana yacni muxuu ahay taliyaha rugta booliiska dhibsi alaabta amnijo sugo oo la shaqeeya maylaraays muxuu ahay dadka inta nisaabsanta faadlahan la shaqeeyaan oo garab shagaan limbaahayo walalisahay dadjo iyo ulaadiyo iyo dalshow marka muhiimadaas walan baahanye inta alaabtoo taal alaabto taalan may hayte muxuu ahay booliiska ku warqabaan muxuu ahay alaabtu ilaaliyaan walan baahanye insha allahu tacaala waan rajeeyana in xaafado kalen khayrkaas deeli doonaan ilaahay idin shay taasaa ka tala jarna inaatana sii wadno sagaal ka xaafadood kaleba helaan iskuul iyo isbitaal tiinlahaynab insha allah eediyada hangaabiya waana mahadsantiin waana furaye meelalaagsa muhaasha dhismihii iskuulka iyo m c eedkiba waani furaye
waayahay dhegeystayaal barnaamijka dabagalku wararkii oo wareysada idaacadda raadiyaha baydhabo ee ku guda jirna dhegeystayaal waliba reedanka nagadaan munaasabadaha munaasabada labaatan lito juun iyo weliba simarkaas dhanka dabaaldegi ee degmada buurakaba ee gobolka baay oo kumid degmooyinka geeka markaasiti si weyn lanka dabaaldegi munaasabadaasiti waliba aan iska banaanbaxay maamulka degmada saraakiil ciidan iyo bulshada magaalada magaalada buurakaba koreyntii qaar kumida bulshadii ku qeybgeliyay munaasabadaas iyo maamulka degmada iyo saraakiilii markaasiti qeyb ku hayti yaa ku hadale
soomaali wiinay ha noolaato soomaali miilkastiyo roogdamay lahaa is-afiidoy yowmilfaraxu ayaan oyoo eediyeedan kuwiintuu soomaali meelkasta roogda dal iyo dibid may lahaa soomaaliya ha noolaato soomaaliya has raacdo soomaaliya nibad ha dhoy may kale mahadnagaane shacabka degmadda buurakaba ulmaawadiinta odayaalka hooyooyinka maamulka degmadda ciidamadda oo asduubta ciidamadda nabad sugidda ciidamadda boliiska ciidamadda milatariga ciidamadda daraawiisha degmadda buurakaba may lahaa soomaali ha noolaato degmadda buurakabana ciidamaddiin iyo imaankiin yoon isin oob isin garab surunayn imaanka mal sugu koro shacabka buurakaba may lahaa imaanka eedi eedanka dadaalnin juun iyo geega feestadii ee xalay lixsaa calankii saarni dadweynaha soomaaliyeed waxaa ka dhawaayane bashbashi barwaaqo may kale in sheegane inti ka qayb qaadatay beemushtar haadoy dhallinyaro haatay odayaal haadeen askar haatoy way kamaa siinin boqolkiiba boqolo kamaa siiyin
geega maya ka dhawaadane ka dhawaada saana lix labaatankii juun kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii oo hadda lakaruuga lixdan kowsan lakaruuga may geega farxadnin ataa dhallinyaradii odayaashii indheergaradkii hooyooyinkii ciidamadii kullan safayla ganacsatadii safayla alxamdulilah aan ka qayb galeen marka hore ka salaamantiin macnaha sanad guuridon alxamdulilah walbadanga walbadanga alxamdulilaahi yaa soomaali dhon hornimadii ew soomaali ha noolato ha israacdo insha allahu tacaala alxamdulilah galnyaa hay isqabsadoy nabadgelyada hay ka dagaalday
tali xasan dhaga burhakaba sanad guuray aaankii juun oo maanta ka hosohayna degmada buurhakabe antaasa adana aalamka yaan sheegan
geeganta mayna sukoynay banaankun oo iriidun ee mayna sukoynay aaaanki juun xushee giliyana oo ha ka wareegati sanad guuridii lixdii koowaad kun sagaal boqol lixdun ilaa ka bilaaw ilaa dilikaroog may ha ka wareegatay lixdii kowsan yaa ka wareegatay maalintii oo soomaaliya xornimada qaadatay gobollada waqooyi iyo koonfureed oo markii xornimadii oo qaadadaayeen iyo geega kabaaganta saas dartiye iyo bannaankun haniska bani ini macnaha wal inaska sheegno oo ka dabaaldegna iyo bannaankun haniska bani ilaahay maadan sugnaati oo si nabadee halay calankii ka saarani oo geega bannaanka ku roogno oo dabaaldegayna mahaddaas ilaahayan sugnaati ka sokow ciidankii oo amnigunka shaqeeyey iyo intii garabka jeysati yoona iidan mahadsanyin dhammaan mayba kaloo inka mahad nagaanee ganacsatadii oo dukaameshoo hirinaayeen geegi shaqaysada fadeen dukaameshoo lakihiri oo yoona dartiyo hambanaan baxeen xuskun geega sanad guni lahdi kuwad hambanaan baxeen yoona iidan ka mahadsanyin reer buur reer buur hakaba walisan la siinka filaayo iniisan geega banaankun ha suruntaan oo feesadun dabaaldegun han suruntaan wal horob la siinka baranaayo maybwa reer buur hakaba dad oo dowladnimada jeelu dad oo macnaha horumarka jeelu maybwa intii oo dhammaan may fadaanee shacabkii buur hakaba ini horumarkii iyo wanaaggii iyo dowladnimadii ini niikala shaqeeyaan
waayahay dhegaystayaal weliba ku guda jirnay barnaamijka ee dabagalka wararkii wareysada idaacadda raadiyo habaydhabo saaxiib yaal oo ku inta badan barnaamijka weliba diiradii ka saarahayna munaasabado gaar ahaan munaasabada labaatan lito juun iyo sida markaas lanka dabaaldegi dalka soomaaliya oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xalay khudbad ka jeediya munaasabada labaatan lito juun waliban uuse ku hadalaya xaalada dalka taariikhda lahamari iyo weliba dhaliilo siyaasiyiinta soomaalida ankakoodasa qaar ku mid a bulshada soomaaliyeed madaxweyne farmaajo sheegay in ankoodan dhalinyaro midnimadoon eh hanesati oo markaas sheegay in sheegay in siyaasiyiinta soomaalida iyo inghaano danaystayaal leh islamarkaana iyo ka shaqeyna danta dalka dadka soomaaliyeeda saas oo kale madaxweynaha waliba uuse taariikh dhog fog ee markaas ka sheekeeyey halgankii lahamari in dalku la xureeyo
aniga waxay iigu muuqataa aan ku horumaray dhallinyarada waa weydiiyey qof walba ha ka jawaabeen anigaan ka jawaabo waxay iigu muuqataa waxaa ii muuqda rajo aad iyo aad u badan mustaqbal wanaagsan khaasatan dhallinyaradeenna yaa ii muuqda dhallinyarada maanta waxa weeye intaas waa fahamsan yihiin waxaana ku socda isbeddel maalinba maalinta ka dambaysa waxaa socda dhaqdhaqaaq iyo kacdoon weliba sanadihii ugu dambeeyey oo midnimo doona haba u badnaadaan dhallinyarada halkan fadhiga qaarkood kuwo badanna ay magaaladan joogaan oo nooga yimid waqooyiga soomaaliya oo runtii dhaqdhaqaaqa xoog leh wada sidii soomaaliya loo mideen lahaa si dalkaanuu horumar u gaaro waxaan arkay dhaqdhaqaaqo iyo kacdoon dhallinyaro oo wadaniyad badan ay ku jirto oo maalinba maalinta ka dambaysa xoogsanaysa waxaa muuqda kacdoon oo wadaniyada oo inta badanba aan ognahay inta badan kacdoommada waxay ka bilowdaan gobollada waqooyi anaa idin sheegaya sababta sababta waxa weeye aan ammaano dadka waqooyi waqooyiga soomaaliya aan ammaano waa dad wadaniyiina horta waa dad wadaniyiina waa dad ay ku weyn tahay gobonimada oo jecel gobonimada jecel waa dad matali kara qabka soomaaliyeed sidaas weeye meesha mar walbaba halganka soomaaliya looga xoreynayo gumaysiga ay ka bilaabato oo tusaale waxaa noo ah sayid maxamed cabdulla xasan oo kow iyo labaatan sano dagaalamayay maanta waxaa si xowli ah u socda marka ama waayahan si xowli u socda dhaqdhaqaaqyadaas midnimadoonka ah dhaqdhaqaaqaas mid- midnimadoonka ah waxaan ku matali karaa inay leeyihiin halgankii aan naqaanay oo israel inay leeyihiin wax u eg inay leeyihiin waxaan rajaynayaa inay xoogsadaan sida ummadda soomaaliyeed loo mideeyo waxaa ii muuqda oo aan arkayo waayahan dambe ha wadeenno ururo ah oo midnimo doona oo qaarkood aan la kulmay waa la kulmay waxay ii sheegeen mabaadiidooda iyo waxa gaarsiiyey inay ka yimaadaan waqooyi oo adduunka wareegaan oo magaalada muqdisho ay yimaadaan oo ay ka shaqeeyaan midnimo waxaan weydiiyey maxay tahay faa'iidooyinka marka si aan u fiiriyo sida ay diib u yihiin waxay ii sheegeen arrin iska generaal ah guud ahaana iyo arrin aad iyo aad diib diib u ah oo aad iyo aad u hooseysa waxay yidhaahdeen midnimadu waxay dhistaa qarannimada waxay yidhaahdeen waa qortay oo waa noo gareeyey waxay yidhaahdeen midnimadu waxay dhistaa dowladnimada waxay yidhaahdeen midnimadu waa haybad iyo magac iyo sharaf midnimadu waa waxay keentaa nolol wanaagsan iyo dhaqaale iyo horumar deg deg ah oo cid walbaba ay ku soo dhiirato inay maal gashato maxaa yeelay dad iswata oo walaalo ah yaa loo yimaadaa wax lala qaybsadaa laakiin dad iscunaya looma imaan karo midnimadu waxay wadataa nabad iyo walaaltinimo iyo isjeceyl iyay wadataa midnimadu waxay keenaysaa haddii intaasaan helno oo dowlad iyo qaran iyo nabad iyo horumar aan helno waxay keenaysaa khayraadkeennii inaan raadsanno oo aan la soo baxno ilaan waxaan nahay dal qani ah iyo dad sabool ah dal qani ah iyo dal sab- dad sabool ah ayaan nahay laakiin shuruudda ka horreysa waxay tahay midnimada in la helo intaas igama aysan tegine waxay siiyeen riboor qoran oo reference leh oo caddeynaya soomaali waxay haysato hadday og tahay iyo haddaysan ogeyn oo dhallinyaradaas ee wada movementiga dhaqdhaqaaqa wada ay qof walba qofkay arkaan ay tusayaan ay leeyihiin waxaasaan haysanaa maxaana haysta maxaana kala haysta aan isugu imaan weynay maxaan u heli weynay dowlad midaysan maxaan u- u heli weynay dad midaysan waxay ii keeneen marka xog ay soo aruuriyeen aan idinla wadaaga marka iyo dulqaad xogtaasi waa ribooro la qoray waxaa ka mid a ribooradaas la qoray hay-ad la yidhaahdo geo spectrum iyo british petroleum iyo shell oil ay qoreen labadii kun iyo afariyo tobankii iyo labadii kun iyo shan iyo tobankii in soomaaliya ay leedahay shiidaal aanan xad lahayn oo gaaraya tayadiisa iyo qiimihiisa gaaraya shan kun oo bilyan waa five trillion ma aha wax cirka laga keenay ma aha waa wax qoran oo hay-ado ajnabi ah oo research sameeyey oo survey sameeyey ay qoreen weeye waxay yidhaahdeen annagoo shan kun oo bilyan haysanaa ama five trillion haysanaa yaan naloo eh, wax naloo keenaa oo nala caawiyaa waxay iigu dareen riboor kale oo ay qoreen b b o e waxa weeye billions barrels of oil e- equivalent waxaa la qoray labadii kun iyo toddobiyo tobankii wuxuu sheegayaa natural gaska soomaaliya ku jira oo kaydka ah inuu yahay laba bilyan oo doolarka maraykanka ah intaas waa inta gudaha ku jirta oo aan u baahannahay dadyow kale inay noo yimaadaan oo wax nala wadaagaan laakiin dhulka korkiisa saaran waxaa ka mid ah xoolahan dhaqanno ama life stock oo ay sheegeen un report on export un un-ka report ay sameeyeen oo ah wax dhoofinta xoolaha oo ay muujinaya riboor la qoray labadii kun iyo lix iyo tobankii in xoolaheennu ay gaarayaan qiimahooda laba bilyan oo doolar ogaada si organized ah uma xanaanino dad remiyaa wata re- dadka remiyiga ah xitaa kuma noola xoolaha iyagaa dadku ku nool ee si cilmiyaysan xoolaha looma dhaqdo haddii xoolaha si cilmiyaysan loo dhaqdo loo dhaqdo macnaheedu intan waa conservative wey waa tira cadad aad u yar wey intii aan soo sheego dhan waxa weeye waa tira conservative ah wey waa inta ugu yar waxaa soo haray kalluunka commercial fishing waxa weeye iyadana un conventions of the law of the sea ay qoreen labadii kun iyo afariyo tobankii waxay sheegeen baddeenna kheyraadkiisu inuu yahay one billion inay ku jirto waa meesha inta ugu hooseysa wey waxay kaloo ii keeneen oo ii sheegeen wiilashaas waqooyi ka yimid een macdanta dalka ku jirta riboorkaana waxaa qoray een nuclear energy agency waxa weeye n e a yaa qoray een labadii kun iyo lix iyo tobankii waxaa ku jira uranium dalkeenna waxaa ku jira dahab waxaa ku jira silver ama qalin limestone diamond xitaa waa leenahay iyo tan diyaaradaha laga sameeyaa copper waa biraha iyo uranium qiimaha waxay waxay sheegaysaa inay tahay laba bilyan waa inta ugu ugu yar weeye iyada naftigeeda beeraha beeraheennu waxaa lagu qiyaasaa saddex milyan ilaa siddeed milyan hectares oo dhul ah oo la beeran karo waxaan leenahay laba webi oo inta badan aan go-in oo socda wax kastana dalkeena waa laga beertaa iyada naftigeeda waxay sheegeen oo ay muujiyeen riboorkan la qoray labadii kun iyo shan iyo tobanka iyo labadii kun iyo lix iyo tobanka oo ay qoreen un reports on export iyada nafteeda on agriculture waxa weeye saddex bilyan waa inta ugu yar Tourism-
waayahay dhegeystayaal weliba kuguda jirna weli ee barnaamijka ee, dabagalka wararkii wareysa idaacadda raadiha baydhabo saaxiibyaal n shacabka soomaaliyeed weliba aragti shal duwan ku dhiib badanaa n munaasabada labaatii lito juun oo dhammaan gobolada dalka soomaaliya oo dhan lanka dabaaldegi
hambalyo hambalyo hambalyo maanta waa maalintii ay xoroobeen gobollada waqooyi waan u hambalyaynaynaa waa gobollada waqooyi iyo koonfurta lixii labaatanka juun iyo kowda luuliyo oo nagu- iyaduna na soo haysa shacabka soomaalida waxay uga dhigan tahay waa markii ay xoroobeen oo ay xornimada soomaaliya heleen oo aabbayaasheenni intaas s y l intii soo dagaalamaysa waa maalintii xurriyaddii aan ku guulaysanna waaye oo ay lixii labaatanka juunna ay tahay waqooyi kowda luuliyana ay tahay koonfurta marka waxaan xusuusannaa inaan ka- gacan cadow ka baxnay maalintaas aadaan ugu faraxsanna haddaan hooyooyin nahay iyo haddaan aabbayaal iyo carruurteennaba waxaana keenay bannaanbaxaan maanta aan isugu soo baxnay meeshaan in aan ummadda yacni tusno inay tahay taariikhdeennii oo ummadda soomaaliyeed ay ogaato inay taariikh leedahay waa taariikhaha aan leenahay ka mid tahay marka aadaan ugu faraxsanna raxmaan raxiim waxaan u dabaalag degaynaa maanta lixii labaatankii juun maalintii gobollada waqooyi gobollada koonfureed ee midoobeen waaye ee xurnimada qaateen insha allah waan soo dhowaynaynaa dhallinyaradaa nala dabaaldegaynaa annagana waa ku faraxsanna wallaahi bilaahi maasha allah maanta farxaddeeda looma soo maqiyaasa sinna macaadi maan farxaddeeda haddii maanta iloo xataa inta ka booda ka boodi karaa maasha allah waxa waaye waxa inta keena maanta wax kale maahan waa soomaalinimo waa wadanimo waxaa ogahay maanta calankan buluuga dad keliya waxaa ogahay maanta dad keliya calankan buluuga oo guwaayo ma fahante oo aragtidooda bis guwaaya jira ma fahante laakiin waxaa laga inta cirkaas oo egnahay ha noolaa tallaha soomaaliya magaciisa saddexan waxaa waaye saabir cabdullaahi cabdilxakiim aa degmada waa beri
magacii waa safiir xuseen imaan waxaan deganaa degmada hodan maanta waa maalinkii lix iyo labaatanka juun waa maalinkii ay gobollada waqooyi ay xorriyadda qaadeen kooda luuliyana waa maalinkii ay midoobeen gobollada waqooyi iyo koonfureed waa laba maalin oo aad iyo aad u qiimo badan laakiin maalinta oo lix iyo labaatanka juun ay tahay waa maalinka aan gobollada waqooyi ay mataqaanaa ay qaateen xorriyadda waana ku faraxsanahay inaan u dabaaldegno annagoo waddankeena joogna dalkeena hooyo joogna waan aad iyo aad ugu faraxsanaa waa maalin aad iyo aad eh, qiimo qiimo weynna leh Een, sanadihii horeta wuxuu uga duwan yahay een, waddankii amni badan oo ka jira Ee, markii horeetee waddanka maysan macquul maysan ahayn in meelahan oo kaleeta la yimaado waxaa laga cabsanayey in amni darro ay dhacdo oo kaleete ayaa laga cabsanayey in dhibaato dhacdo oo kaleete in ah, eh, dumarkii hadday noqoto hadday dhalinyarta noqoto in la qashqashaada laga cabsan jiray laakiin maanta alxamdulilah waxaan ku faraxsannahay nabadda aan haysanno iyo quruxda aan ugu dabaaldegin lix iyo labaatanka juun wallaahi magacayga waa yaasir cabdiraxiim macalin maanta walaa dareenkay lama soo koobi karo si aan farxadda walaalahayga soomaaliyeed aan ula qaybsado waxaan oo imaaday degmada yaqshid haddana waxaan joogaa dacda- dacsiis marka mm, damaashaad inaad dam- boondheer haa marka waxaa u imaaday inaad damaashaado aad sawiro aad galgalo oo farxadda walaalahay la qabsado wallaahi lix iyo labaatanka joon wakhtiga xorriyadda inay ku asaysan tahay Mm, ani wakhti xorriyadda maanan joogin laakiin aad dareen ahaan wakhtiga xorriyadda waa maalinta ah, gumaysa ay ka qaadan xorriyadda marka qof walibana in oo waddankiisa oo wuxuu leeyahay xaq u leeyahay inuu xorriyad oo calan samaysto marka saas aawadeed waa ku faraxsanahay maanta lix iyo labaatanka juun inaan u dabaaldego maalinta xorriyadda magaciigu waa cabdinaasir maxamed rooma Ee, waxaan ka soo tagay eh, ama ka imid eh, degmada howlwadaag ee gobolka banaadir aniga iyo familkayga iyo xaaskayga iyo asxaabtayda waxaan halkan u imid si aan u soo dhoweyno lix iyo labaatanka juun oo ah maalintii xorriyadda eh, ma- maalmaha xorriyadda si aan dareen farxad leh u muujinno ayaan halkan u imid Eh, run ahaantii lix iyo labaatanka juun waa maalintii eh, laga taagay dhul soomaaliyeed eh, calan soomaaliyeed islamarkaasna ay ka mid ah eh, qayb ka mid ah soomaaliya oo gobollada waqooyi ay qaateen xornimada ee, kowda julaay iyo lix iyo labaatanka juun iyo toddobaadkanba waa toddobaadka xorriyadda sidaa daraaddeed ee, halkan waxaan u nimaanay si aan sawirro wadareed famileed aan u galno islamarkaasna aan shucuurteenna muujinno Ee, shacabweynaha soomaaliyeed ee ku kala nool daafaha caalamka waxaan leeyahay ee, maalmaha xorriyadda iyo maalmahan oo kale waxay naga mudan yihiin inaan weynayno waxaan ugu baaqayaa dhammaan madaxda ee, dalka oo u horreeya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble guddoomiyaha baarlamanka in dalka loo horseedo doorasho maadaama eh, toddobaadka xorriyadda lagu jiro doorasho xor iyo xalaal ah eh, si cadaaladdan u dhacdo dalkaanna dhallinyaradana qayb laga siiyo siyaasadda
maalintii aan inkastoo aan noolee markaas maalintii ah xornimada qaadanay sida awoodayaasheen iyo taariikhda ay qorayso maalintii ah soomaaliya ay xoroodo waaye waanu ku farxsanahay xorriyaddaan dadaa usoo halgamay waana gaarna maanta waana farxsanahay baraa farxaddiida dadkaa la qaybsanaa hadda waxaa ku sugnaa darjirka daasoon si ah farxad dadkii ula qaybsada soomaaliyeed farxaddiida ma la soo koobi karo maanta darjirka daasoon meel oon oo maalinta xorriyadda loogu dabaaldego meel qaas ah oo soomaaliya u qaas ah aa ka aaminsana baraa waana farxsanahay farxaddeeda ma la soo koobi karo kooda luuli labaatan lixda la gaaraa farxaddeeda ma la soo koobi karo insha allah waxaa rajeynaa in ummadda soomaaliya saan u farxi doonaan maalinta xorriyaddan oo ku faraxsana baraad iyo somalilan wallaahi waddan oo walaalaheen waa aan jecelnahay waddan naga midana waaye ayakana farxaddooda mar kasta waa la qaybsanaynaa somalilan iyo soomaaliya aan hal habaaba ka aaminsanaaba inay mid yihiin aan aaminsana baraad waana ku faraxsanahay farxaddooda waa la qaybsanaa farxaddeenana waa la- wax kasta waa soomaaliya meel kasta joogto dadka soomaaliya ku hadlo farxadda waa la qaybsanaa baraad dhammaantiin waa salaamaya dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta joogtaan oo ka mid yahay saaxiibkay aan meeshaan ka salaama saaxiibkay cabdiraxiin oo kuma dheer anwey iyo taataale iyo saaxiibkay Anwey iyo udud Fra- inkasta meeshaan joogaa haddana farxad maasha allah maanta waa lix iyo labaatanka juun waa maalinta calinka soomaaliya waa maalintii aan xorownay gumaystaha ka xorownay maasha allah dalkeenna iyo dowladdeenna iyo calankeenna taageeradiisaan u taagannahay diyaarna u nahay inaan gumaysta uusan marnana hawaysanin iyo xiisadda iyo jacaylka aan u qabno innaga maxay ahaatay si kastaba calankeenna iyo dowladnimadeenna iyo dadnimadeenna taasaan innagama diyaar u nahay inaan sawirrada iskaga qaadno ee maxay ahaatay ee dabaaldegna aan u dabaaldegno maalintii xornimada soomaaliya maasha allah waa jawi qurux badan waa jawi aad u qurux badan oo siyaabihii hore si weyn uga waxbaa bedelan aad bay wax u bedelan yihiin wax weynaan aaminsanahay wax badanaan dareemayaa marka maasha allah ha- wax ka sii wa- wanaagsanna waan rajaynaynaa labaatanka juun oo dabaaldegaynaa waan ku faraxsannahay sidoo kale inaan u dabaaldegno maanta maadaama ay tahay lix iyo labaatanka maalinta xorriyadda aan qaadanay sidoo kale kowda luuliyana uu soo dhowdahay sida idane aadaan u faraxsannahay marka inaan u dabaaldegno waa maalintii waqooyi ay qaateen kowdana waa sidoo kale koonfur ee maalintii macnaha ay qaateen iigana oo la isku biiray sidoo kale aadaan u faraxsanahay maanta in waxaan dhihi lahaa shacabkeena soomaaliyeed dadkankeena aan dhisano wallaahi maalintii bishay macnaha ay dhalatay ilaa maanta aan isku diyaarinayay maasha allah aadaan ugu faraxsanahay inaan soo gaarno lix iyo labaatanka nolol ilaah nagu soo gaarsiiyey aadaan ugu faraxsanahay inaan u dabaaltay maasha allah wallaahi maasha allah waa ku faraxsanahay maadaama ay tahay lix iyo labaatanka juun waa loo dabaaldegayaa farxaddeen intaba lagu soo koobi karaa wallaahi maasha allah ani waxaan farxad ahayn oon dareemaya ma jiraan sareexa ilaa bishii kowdeeda ilaa ay hadda qof isdiyaarinaysaa ahay isku diyaarinaysay lix iyo labaatanka juun insha allahna waxaa noogu soo xigo kowda luuliya soo dhowaada haddaan soomaali nahay calankeena aan u damaashaadno dalka waa dalkeenni aan u qosulna aan u baashaalnan taagana saaxiib waa dhowe magacay marka hore waxaa cali shariif xaad ismaan dawaaldega maanta waa ku faraxsana alxamdulilah waxaana tartamaynaa dalalka kale ay horumareen insha allah waxaan rajaynaa dalalka ay horumareen insha allah in anagana kasii horumarno maalmahan waxaa ka aaminsanahay wallaahi bilaa tala haddii la fiiriyo maalmaha anaga xorriyadda aan qaadan waay oo gumaystayaasha aan ka dhex baxnay alxamdulilah waa ku faraxsanahay mar walba gacmaha gacanta gumaysi inaan ku jirno alxamdulilah waxaan rajaynaa gumaysi in laga baxay alxamdulilah soomaali waxaa leeyahay dhammaan meel kasta ay joogaan waa salaamantihiin soomaali toos toos soomaali toos toos waxaan rajaynaa insha allah guul iyo gabadero taariikhdu kolley way badan tahay way dheertaa taarikh dheer waa isbuucan oo dhan waxaa la dhahaa isbuuca xornimada oo dabaaldega lix iyo labaatanka juun maalin ahaan waxay ku astaysan tahay maalintii xornimada ee gobollada waqooyi soomaaliya halka kooda luuliina ay ku astaysan tahay maalintii ay midoobeen labada gobol waqooyi iyo koonfur marka asbuucaas oo dhan iyo lix iyo labaatanka ilaa kooda waxay u tahay dhammaan soomaali weyn oo dhan maalmo dabaaldeg farxad iyo qiimo badan inkastoo gobolladii waqooyi waaga xornimada qaatay aysan hadda ka mid ahayn dabaaldega laakiin walaalaheenna mar walba annagu waa jecelnahay waan u dabaaldegaynaa waan u soo dhowaynaynaa idinkana waan idinkaga mahad celinaa saxaafad ahaan sida quruxda badan aad u tubinaysaan oga qayb qaadanaysa kolley horta aniga sanadkii hore meesha ma joogin oo sanadkii hore puntland baa joogay muqdisho caasimad ahaan kolley si qurux badan oo weyn baa u soo dhoweysaa dabaaldega iyadoo gebi ahaan geeyada soomaaliya laga dabaaldego si gaara muqdisho waxay u tahay meesha ugu weyn oo sida gaarka ah looga qabto dabaaldegyada iyada ay ka qayb qaataan bulshada noocyadeeda kala duwan magaalada loo diyaariyo dabaaldeg qurux badan dhinac walba siyaasad dhinac walba ay tahay oo waxa la yidhaahdo madaxduba ay ka qayb qaataan marka waa barnaamij aad u qurux badan geeyada kale soomaaliyana gebi ahaanta taas kala fidha insha allah haddii ilahay
waayahay dhegeystayaal weliba ku guda jirnay barnaamijka dabagalka wararkii wareysa idaacadda raadiyo habaydhabo saaxiibyaal qodobka anka dambeeya uu ka barnaamijka qaadan buuseya madaxweynaha somalilan mudane muuse bixi cabdi weliba ismiilka dhac iyo weliba gordora ka tilmaamay in xamar lanka dabaaldega labaatii lita juun oo e maalintii gobolada waqooyi xornimada iyo qaadadeen
soomaaliya inta aynu intaa qabanaynay maxaa ka dhacay nasiib daro may heshiin nasiib daro sharci may qaadan ay odhanayaan ka afarkiiba qaatee lagu dhaqan yahay lixdankii aynu ku noqonno oo somalilandna halkeedaa ku noqoto inaguna keedaan ku noqonno gudahooda kumay dhaqmin lixdankii markay dhaxleen waxay waxaayeen waxay sameeyeen gobollo ku samaysan qabaa'il deetana khilaafkoodii baa dega waayey ilaa gobol gobol bay isulaynayaan waayo waddadii mareen baa qaldan oo iminka galeen muddadaa inagu aynu jiray waxaynu ku guulaysanay kolkii horena shirar aynu qabsanno markii dambana toddoba doorasho saddex madaxweyne ayaa isku bedelay iska nabadgelya oo cod iyo hal qof laba baarlamaan baa isku bedelay waxaa isku bedelay laba gooroo dowladaha hoose ah ayaa isku bedelay in ay doorasho nabadgelya aynu ku kala qano waana ilaahay mahadii iyo awood ilaahay ina siiyey maanta maxaa taagan intaynu toddobada doorasho galaynay iyagu soomaaliya soddonkaa sano doorasho iska dhaafa waxaa loogu taaglaayahay kolba hay-ad ama dowlad shisheeye shilay u qabato oo lagu soo magacaabo dad fara ku tirsan boqol ilaa dhowr boqolah inay madaxweyne baarlamaan doortaan ayaa loogu taagi lahay waad arkaysaan waxa ka dhacaya waana systemka maaha dadku ma xumaan systemka ay qaateen baa qaldan aynu ka boodnay oo maanta arkaysaan halkay marayaan waxaynu ku kala duwannahay innagu soomaaliya haddaynu nahay marnaba colaad iyo faragelin iyo dagaal aynu ku qaadno maynaan qaadin iyagu ha ugu darhatartaa maanta joogta xamale waad ogeydeen markii xa- berbera aynu la heshiinay qolada carabta inay inay horumariyaan waxaynu idhaahdeen baarlamaanka xamaro ogolaado mooy lama iman karo dowladda carab ee imaaraadkana ilaa united nationska ka dacweeyeen dowladda dalka iyagu farageliyeenoo gobollada iyadii bay naga soo farageliyeen waxay soo taageen inay idhaahdaan sanduuqii loo furay dhaqaalaha somaliland ee lagu heshiiyey shirkii london ee laba kun iyo labayo tobankii in si gaara dhaqaalaha somaliland loogu deeqo inay ka joojiyaan ay ku dacwoodaan annagaana la ictiraafsan yahay looma gudbin karo cunaqabatay dhaqaale waxaa maanta xaniban lacag ku dhow ama ka badan lixdan milyan oo ah sad- afartii sanay dowladda xamar joogtay maanta ee farmaajo ka madaxdaya baanka adduunku uu u qoondeeyey somalilan oo iyagu soo qaadeen oo idhahdaan annagaa u geenayna oo aanu ku nidhi annaga qoladaa waxba nagaba dhexeeyaan lacagina noo soo mari karto oo aanay celinin ee weli meeshooda ku hayaan haddana waa u sheegaynaa baanka adduunka iyo hay-adaha united nationska jibcada madaxaya iyo dowladaha kale annagu qaran madax banan baanu nahay ninkii nala wax nala damca ee naka- aanu iskaashanayno ama na caawinaya toos buu noo siinaya laakiin xamar wax soo mara annaga waa naga xaaraan halkooda haystaan intaa ayaan ka badanba waayo gobornimadeeda kuma doorsanayna lacag nalagu gacan maroojin maayo dhaqaalaa la diiday
waayahay dhegaystayaal guud ahaan weliba intaha kagabagubay barnaamijkii dabagalka wararkii wareysyada idaacadda raadiyaha baydhabo oo uu ka saaray saaxiibkii xasan aadan kheyr xasan jookor isla farsa- farsamada fadhi ano maxamed raxmaan ibraahim jiiro isla diraysa dhegaystayaal kamahadsantiin dhegeysoogkii barnaamijyada kubog idaacadda raadiyaha baydhabo weliba barnaamijkan ha kagabagabeeyey ee, mid ku mid ah kaalimaha suugaaneed oo cusub oo lanqaadi labaatilita juun iyo kowda luulyo oo ee maalmo xurriyadda oo si wada jiri inkunuuqi ayaan ee, xidigaha jinaawkay iyo dhuguso fayla